أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa talaado sagaalka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar cagmarina ku qaaday xeradii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixisay weerarka cagmarinta ah ee lagu xasuugay murtadiinta ee ka dhacay wilaayada shabeellada dhexe in ka badan labaatan askariyo murtadiin ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo maanta ka dhacay duleedka magaalada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe gaalada midooda afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kooxda ridada soomaaliya ayaa wadahadallo ay kaga gorgortamayso xeebaha soomaaliya kula jirta dowladda xabashida etoobiya iyadoo xabashida ay ku adkaysanayaan qaadashada badda soomaaliya maamulka islaamiga degmada xindheere ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo ay dooratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada bakool ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi
يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar cagmarina ku qaaday xeradii maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka ilbaq ee wilaayada shabeellada dhexe wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaas cagmarinta ah waxaan ka waraysanay walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan la wada soconno saakay ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar cagmarin ah oo aad u xoogan ay ku qaadeen xeradii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen deegaanka ilbaq oo dhaca duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe een weerarkaasi wuxuu ahaa mid xasmin ah oo xerada iyo maleeshiyaadkiiba lagu xasmiyey allah fadligii ciidanka mujaahidiinta waxaa u suura gashay inay xerada la wareegaan kadibna ay cagta mariyaan maleeshiyaadkii riddada bayaan kasoo baxay taliska mujaahidiinta waxaa lagu sheegay in weerarkii saaki lagu dilay toddobiyo labaatan murtad iyadoo ay suuragal tahay in tiradu intaa ay ka badato dhimashada waxaana weerarkaasi lagu dhaawacay sodomeeye ka tirsan maleeshiyaadka riddada sidoo kale mujaahidiintu waxay weerarkaasi kusoo furteen gaadiid gaashaaman oo qaarkood ciidamadii kufaarta burundi ee xeradaasi ku sugnaan jiray ay halkaa uga tageen iyo gaadiid kale oo ay maleeshiyaadka riddada lahaayeen iyo sidoo kale hub saanad iyo rasaas oo mujaahidiintu ay kusoo furteen dagaalkii saakay dagaalkii saakay wuxuu ahaa dagaal sidii loogu talagalay u dhacay oo khasaaro xoogan iyo jab xoogan murtadiinta uu kasoo gaaray xaaladda deegaanka dagaalku ka dhacay ee xeradii ilbaq ayaa iminka ah mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta halka uga haya sidoo kale waxaa jirta walaalka in duhurnimadii maanta maleeshiyaad gurmad ahaa oo kasoo baxay degmada balcad qaraxyo lala beegsaday qaraxyadaasi waxay ahaayeen ilaa laba qarax waxayna ka dhaceen duleedka degmada balcad mid kamid a qaraxyadaasi waxaa lagu gubay gaari nooca cabdibilaha oo maleeshiyaadku ay la socdeen waxaana qaraxaasi lagu dilay koob iyo toban askari halka laba kale lagu dhaawacay qarax labaad ayaa isaguna jiray oo maleeshiyaad lugeynaya lala beegsaday oo isla halkaasi ka dhacay kaasina waxaa ku dhintay laba askari lix kalena waa ay ku dhaawacmeen iskugeynta marka qaraxyadaasi waxaa ku dhintay saddex iyo toban askari sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkii maanta ka dhacay xerada ilbaq wuxuu imaanayaa xili muddo laba bilood ka hor halkaasi ay isaga guureen oo isaga bixeen ciidamadii kufaarta burundi oo dhowr sano halkaasi ku sugnaa kadibna maleeshiyaad murtadiin ah kadibna halkaasi la keenay maleeshiyaad murtadiin ah oo ilaa shan boqol gaaraya iyaguna saakay ayay mujaahidiintu cagta mariyeen mahadsanid ismaaciil xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixisay weerarka cagmarinta ah ee lagu xasuugay maleeshiyaadka murtadiinta xaarad cabdulqaadir ayaa inoo akhrinaya bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismillaahi araxmaan iraxiim cagmarinta saldhigga murtadiinta ee duleedka degmada balcad sagaalka safar kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhanka kalena ku baagan saddex iyo tobanka agoosto labada kun afar labaatan subaxnimadii hore ee talaadada ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga maliishaadka murtadiinta deegaanka ilbaq dulaadka degmada balcad ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe saldhigga laweerare ayaa ka mid ahaa xeryihii ay ciidamada kufaarta burundi ku wareejiyeen murtadiinta waxaana ku sugnaa boqolaal maliishaad ah ciidamada mujaahidiinta oo isha ku haya dhaqdhaqaaqa xerada ayaa saakay dhowr jiho ka weeraray cadowga dagaal xoogan kadibna waxaa u suura gashay in ay si buuxda ula wareegaan xerada cagtana maryaan maliishaadkii murtadiinta khasaaraha dhimashada ee ilaa hadda aan xaqiijinay waa dhimashada toddoba iyo labaatan murtad iyo dhaawaca tiro intaas ka badan dagaalka ugu xoogan ayaa ka dhacay dhulka hawdkaha ay ku firxadeen maliishaadka murtadiinta halkaasoo ay mujaahidiintu ku baacsadeen maliishaadkii ka cararay saldhigga allah fadligii waxay mujaahidiintu howlgalkan kusoo qaniimaysteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowga kaga cararay xerada waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan qaadaysaa in ay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee siriibiyiinta iyo dabadhifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون gaalada midooda afrika ayaa walaac xoogan ka muujiyay awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab faysal mahad soomaaliya warbixinta warkan inoo haya qiimeyn uu sameeyey urur galeedka midowda afrika ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marba marka ka sii dambaysa hal abuurayso qabab iyo xelado ay ku horumarinayso weerarada ka dhanka ah ciidamada saliibiyiinta afrikaanta ah iyo maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya marka laga hadlayo dhanka sirdoonka waxaa qiimayntan ay sameeyeen quburo ka tirsan midowda afrika lagu sheegay in awoodda sirdoon ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso ayna xarakada leedahay nidaam sirdoon oo awood leh kaasoo adeegsada qalabyada teknolojiyadda casriga ah arrimahaasina uga faa'iidaysanayaan fulinta weerara culus dhanka dagaalyahanada cusub ee ku biiraya mujaahidiinta ayuu sheegay midowda gaalada afrika inay sii kordheen waayadii u dambaysay ayna ciidamada muhaajiriinta ka kooban yihiin dhallinyaro muslimiin ah oo ka tegay dalalka bariga iyo bartamaha afrika weeraradii ugu dambeeyey ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kii ka dhacay biich view ayaa dhaliyey walaac hor leh oo ay muujinayaan qubarada ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo gaalada duulaanka ku soo qaaday soomaaliya waxayna dhammaantood isku raaceen in awoodda mujaahidiinta ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa falanqeeyo ka tirsan kooxda i c g ayaa tilmaamay in rajada ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo xaqiiqada taalla fagaaraha dagaalka ay laba kala tahay xilligan la joogana ay muuqato in kooxda ridada aynay ka maarmi karin inay ilaaliyaan ciidamada saliibiyiinta aad buu u mahadsiiyey faysal kooxda riddada soomaaliya ayaa wadahadallo ay kaga gorgortamayso xeebaha soomaaliya kula jirta dowladda xabashida etoobiya oo ku adkaysanaysa qaadashada badda soomaaliya faafaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen suheyb cabdulaahi wadahadallo looga gorgortamayo qaadashada badda soomaaliya islamarkaana ay dalaal ka tahay dowladda turkiga ayaa maalinkii labaad waxay ka socdaan magaalada ankara halkaas oo ay kooxda riddada ku dhexal wareejinayso xeebaha dalkan si loo rumeeyo riyo qarniyo badan ay ku taamayeen malaayiin etoobiyaan ah sida ay ku warramayso wakaaladda wararka ee anadol kulamo xiriir ah oo gaaray ilaa xalay saqdhexe islamarkaana maanta dib la isugu soo laabtay ayay saddexda dhinac kaga niqaasheen wadiiqada ugu dhow ay xabashida ku heli karaan bad islamarkaana ay uga bixi karaan go'doonka juquraafiyadeed macluumaadyada laga soo dusiyey miisaska sharta iyo makriga ee ankara ayaa sheegaya in etoobiya ay ku adkaysanayso in loo saxiixo heshiis hor leh oo ay la gasho kooxda riddada soomaaliya iyadoo aan ka laaban midkii ay la gashay maamulka riddada somalilan taabadalkeeda kooxda riddada ayaa doonaysa in xabashida ay ka laabtaan isfahankii ay la gaareen muuse biixi horaantii sannadkan taabadalkeedana badweynta hindiya laga siin doono saldhigyo ciidan iyo dekado turkiga ayaa ah midda maslaxadda ugu weyn ay ugu jirto heshiiskan maadaama horay oo ula soo wareegay xeebaha soomaaliya ayuu hadda doonayaa in qayb ka mida siiyo etoobiya isagoo ka saxiixaya dabadhilifyo ka xuubsibtay diin iyo dadnimo siyaasiyiin ka tirsan riddada ayaa durba qayladhaan ka muujiyey waxa ka socda ankara in xukuumadda gurguurta ay doonayso in badda soomaaliya ay u saxiixdo xabashida sidaba ay horay beriga ugu gacangelisay ciidanka nasaarada etoobiya shacabka soomaaliyeed ayaa mar kale gartay xaqiiqada nidaamkan fadhigiisu yahay muqdisho oo ay gaalada u adeegsato gumaynta iyo xaraashka hantida dalkan oo ay ka dhigeen waxay u gacangeliyeen cadowga iyo kuwa iyagu bobeen maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowlo diini ah usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmadaasi abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo haya dowladan diiniga ah oo socotay muddo lix maalmood ah waxaa deegaanka xagrey oo hoos yimaada degmada xiindheere loogu soo afmeeray qaar ka mid ah qaybaha bulshada deegaankaas kuwaasoo intii dowladu ay socotay wax weyn ka faa'iiday mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa warbaahinta islaamiga u sheegay in dowladu ay ka faa'iidaysteen dad boqol qof ku dhow iyagoo qaatay duruus muhiim ah oo cashiro kala duwan isugu jiray haddaba markii dowladu ay soo dhammaatay ayaa qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iidaystay oo waxay la hadleen idaacadda islaamiga landalus
alxamdulilah magacaygu anasteexan nuur faarax dowro ayaa noo socota beryaan alxamdulilah waxyaabo badanaa ka faa'iiday ilaahay baa ku mahadsan shuruudu laa ilaaha ilallaahi towxiidka wixii dhammaan ka faa'iiday shuruudu laa ilaaha illallah ayaan ka faa'iiday toddoba waay shuruudu laa ilaaha illallah alcilmu alyaqiinu alakhlaasu alsidqu almaxabatu alinqiyaadu alqabuulu waxaan codsanaa alxamdulilah inay dowradan mid lamida ay nagu soo noqoto insha allah
bismillaah magaca allah ayaan ku bilaabayaa ilaahay ha barakeeyo walaayada islaamka oo noo keentay dowladaas maalmahan aan noo socotay way ku mahadsan yihiin waxyaalo badan ayaan ka faa'iiday maasha allah baryahan khayra mid lamid inaloo socoshaan walaayada islaamka ka codsanaynaa waxyaalo badan oo khayran ka faa'iidayn noosoo naloo socday dowladaasaan ka codsanay walaayada islaamka bismillaah anoo magaceygu yahay umu camaara oo joogta degmada xagaheed waxaan ku qanacsanahay dowlada maalmaha noo socotay waxaan rajeynayaa in naloo soo celi doono insha allah sidoo kale raggii dowladaasi qaatay ayaa iyaguna sheegay in dowlo loo baahan yahay ay ahayd islamarkaana wakhtigeedii la qabtay iyagoo codsaday in dowlooyin kuwan oo kale ah loogu soo celceliyo anigoo magaceygu yahay cabdulaahi xasan oo jooga deegaanka xagareey ee hoos tagta degmada xiindheere runtii haddii aan ka warbixiyo dowlada aan qaadanay maalmihii lasoo dhaafay waxaa ugu muhiimsan duruusta towxiidka duruustaasoo ay ka mid ahaayeen maraatibta diinta arkaanta islaamka arkaanta iimaanka rugniga ixsaanka shuruudu laa ilaaha ilallaah oo toddoba ah nawaaqiqda islaamka runtii waxawaaye aad baan uga faa-iidnay ilaa casa wajal anaga dhiga kuwii ku camalfala kuwiina soo gaarsiina ilaa miisaanka xasanaadka u saaro runtii waxaan dalbanaynaa oon codsanaynaa in dowlada noocyadan dowlaadka noocyadan ah in naloo soo celceliyo oan u baahannahay maadaama aan nahay bulshada ku dhaqan deegaanka xagareey aad baan ugu baahannahay runtii wilaayaduna si gaara naga warhaayaan dowlaadka noocyadan oo kale oo towxiidka ah iyo waxyaabaha la midka aad baan ugu baahannahay horey deegaano fara badan oo hoos yimaada degmada xiindheere ayaa dowlooyin xinkan oo kalea lagu qabtay waxaana jirta in dadku si aad ahay u danaynayaan dacwada diiniga ah ee la gaarsiinayo mahadsanid abuusheyba munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub oo ay dooratay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada bakool ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdulqani maxamed waxa uu ahaa kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowri sharci ah islamarkaana lagu xalliyey khilaaf u dhexeeyey beesha garwaale kaasoo dhowaan kusoo gebagaboobay deegaan dhaca wilaayada bakool kulanka oo socday muddo laba iyo toban maalin ah laguna xaliyey madmadow ka dhex jiray beesha dhexdeeda ayaa intii uu socday lagu caleemo saaray nabadoon cusub oo beesha u qaabilsan qaybta bakool kaasoo beesha ku hogaamin doona ku dhaqanka shareecada islaamka ugu horreyn waxaa gebagabada kulanka goobta laga akhriyey qodobadii ka soo baxay shirka oo ay ku midaysnaayeen waxgaradka beesha nambar kow shirkii sugihaay oo khayrka badanaay mayha ku baxay nambarkii koowaad xaliintii khilaafkii ku dhex jaray beelo dhatiya muddo dheer ee aragday lakadambaawey qaraabagoyka lakahaay layskahamadaay yaa lakahadli tan kaleed inay dooratay beeli garwaale malaag maamulow ee gobolka bokool degmooyinkii beelo ku deganta maamulow ya baalimeelika doorati ee qiibtiya saddexaad mayu ahaa baraa qaadasho beelle reer garwaala ku baraa qaadatay gaalada i munaafiqiinta i murtadiinta iyo mushrikiintaba qodobka kale ha ku bahay shirkaas garab istaag beelle reer garwaala garab taaganta jihaadka ku socda bariga afrika
nabadoon ibraahim cali xuseen oo ah nabadoonka cusub ee ay yeelatay beesha garwaale ee bakool ayaa dhankiisa kelimadan madasha ka jeediyey maxadda kelmay baan jeediyaane walaayadii na iska jarta dhowr qiibood oo gobolka ley ka saabsan awaalada guud niinlarooga jazaahu lahu lkheer may baa rajeeyanaha insha allahu intii khilaafkii intii haniinsoodii oo hanii dhaxa jari inay oo intan oo ka baabaca ya ilaahay warsadaan subxaanahu watacaala oo ka hor qaadna uniina wal yarkii un wal magaaban imtixaanka elanay magaawey ilaahay noo waafajini oo nay meel raaisu wanaag iyo kheer dadkii baali ka hor qaadna taasaa ilaahay warsadaan insha allahu ugu dambeyn sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bokool oo kulanka soo xiray ayaa bogaadiyey nabadoonka cusub oo goobta lagu caleema saaray isagoona sheegay inay la shaqayn doonaan jazaahum allahu khayra jazaa balan intaas kadib walaalayaal maylay fadeen insha allahu tacaala lama qodob in ana galo oo dardaaran ah intii aanan deerna ka hor way ballanaa malaaqi beelo suldaan guuda lato oo jamiici wilaayaad ah koley sida la ogii baa'i bokoola degaas suldaan guud oo abdiraxmaan habashow laa raba odayng ee hadda hadlaay jazaahu allahu khayra jazaa kadibna may waa wilaayada baayna wakiila aan rooga ama ugaas aan rooga gobolka bokoolna may waa ugaas oo dhammaystiran iyo lanqobadi may ballanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii una anna wilaaya islaamiga bokool may ba siinku aqbalnay malaagi isan hadooraten ee gobolka bokool siinka gaabilsanay siinku aqbalnay in una la shaqayno ilaahay dartis inan la shaqayno si cadaalad eh hufunaan len una garab an siina iyo diyaarangan insha allahu tacaala watacaawanu cala albiri wataqwa iyo ilaahay arri intii buuse kitaabka ilaahay ka toosanyi jazaahu llahu khayra jazaa garabaan anna golhiinu qabadiina kolley insha allahu tacaala oo gobolka bokool iyo haddaha kabiiri way ballanaa wanaag iyo kheerkii muslimiinta gaziyaadii nagoy ilaahay idin sheeg wilaayada bakool ayaa xoogga saaraysa xalinta khilaafaadka beelaha dega wilaayada iyadoo bacdallaahi kaashinaysa hoggaanka qabaa'ilka arrintan ayaana horseeday in beelaha dega wilaayada ay diris wanaag iskula noolaadaan dhanka kalena ay u midoobaan cadowgooda bulshada ku kala dhaqan wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada hoose ayaa si weyn kaga faa'iideysanaya xamlada dacwiga ah ee ka socota wilaayaadkaasi aanu ku horeyna wilaayada baay abu xasaan ayaa warbixinta warkaas inoo haya
waxaa weli halkeedii kasii socoto xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ay dhowaan ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay waxaana xamladan ay gaartay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga ee wilaayada wilaayada islaamiga ee baay ayaa kulamo xamladan looga hadlayay la qaadatay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada ufurow iyo deegaanada hoostaga waxayna kulamadan ay si toosa u dhex mareen mas-uuliyiinta wilaayada iyo qeybaha ay xamladan sida gaarka u qusaysay degmada ufurow iyo deegaanada hoostaga degmadaas bulshada muslimiinta ee ku nool degmada ufurow iyo deegaanada ku dhow oo markii ay kulamada soo dhammaadeen kadib la hadla idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan xamladan dhankoodana ay ka dhaqangelinayaan dhammaan qodobadii ay xambaarsaneyd xamlada anuu ku madaha bulshadan degmada ufurow ka nool mahanadeertay maslahanadeersay xamle maqaashe la araw irshaadu lummati ilaa sabiili rashaad shicaar shani usaeyey kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatii qeyb ahaan dhammaan degmadan dadka ka nool dhanhadeerti tujaarta qeyb ahaan mahadeerta mucalimiinta gaalileyda hargantoolyaalka tamajaryaalka waalidiinta magal ibalan nuqabada iyo culimmada iyo ducaadda dhammaantayo hadeerti warka amiirka qaadani marag digaag iyo maceey iyo mobel wiinagan iyo bacdan iyo waxyaabaha amiirka islaamka halku dheerado ari oo abu cubaydi warshe intii la qaadiya diyaaran anna walbadan walbadan oo gaadiidleyt walanku sheegay antan idinka sheegay ilaa ili qodob oo kalena idin sheegay intaata maamulka wali ka sheegayiin mooto la mulgoodleeye in ballaanlan saaro korna in oo mootooyinka waxyaabaha oo maandoorayaadka ama barmoodada in noocyadaas la kashaqeeyo intii laku dheerado qodobka kale balaanta oo mugulka la khaala nagadaasu oo mooto la koraasu ama baabuur la koraasu kabiinka la galaasu xaaraun walahi diinti laga diidi unuuna diidnay ma ogolini doomada anoo afjo ka hadlaaw inay warkiisu hay irgi an lahayna kudabaseew an lahayna irgidiya mamnuucata ballanta amiirka islaamka ha ku bahi nahna geysi unuuna gaadani bulshadii allandiinaba arrantiyeedahay oo amiirka islaamka ha ku hadalay warkiisha inay qaadanaan niila qaadateena maasha allah jazaakum allahu khayru jazaa kamahadsantiin hata meelaana ku hadaloo hayo markan degmi laha mari hata may roogay allandiinaba reer stuugsuge la hadaloo haay antiiba bulshe antaa ka haadartii antii mogogna halnoo geysiyoy warkiisu ay isla qaadaneen xamlada waxay si toosa kaga dhaqan gashay degmada ufurow iyo deegaano badan oo hoostaga degmadaas waxaana deegaanada sida tooska xamladan ay u gaartay ka mid ahaa buulacadey dooreebe tufka eesow iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga degmada ufurow ee wilaayada islaamiga ee ba'ay iyadoona deegaanadan dhammaan xamlada ay gaartay islamarkaana bulshada muslimiinta ee deegaanadan ku noolaa dhankooda ay qaateen xamlada ayna tilmaameen inay dhaqan gelinayaan dhammaan qodobadii xamlada ay daarneyd
dhanka wilaayada jubbada hoosena bashiir muxidiin abu ayman ayaa inoo faahfaahinaya warbixinta ku saabsan xamlada dacwiga ee ka socota wilaayadaasi si la mid ah kulamadii degmada jamaame ee lala yeeshay mucalimiinta madaariista kuwaasoo lagu adkeeyey gudashada waajibaadkooda iyo inay si hufan uga soo baxaan ayaa sidaas oo kale waxaa dacwadii iyo ammaanadii loo egmaday wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose markan ay gaarsiisay macalimiinta iyo barayaasha dugsiyada qur-aanka iyo madaarista kale ee ka furan degmada kamsuuma mucalimiinta ayaa loo jeediyey kelimad wacyigelin oo dhinacyo badan taabanayay iyo qodobo muhiim ah oo ay u kaashan karaan allaha idinkii inay jiilka ay soo saarayaan ay ku tarbiyeeyaan dhabaha toosan si ka baxsan dhaqannada ay gaaladu gadaal ka soo dusisay si bulshada muslimiinta loogu dhex faafiyo maadaama kulamadan wacyigelinta ah iyo xamlada ballaaranba ay camimayaan bulshada qeybaheeda kala duwan macallimiintu waxaa lama horaan noqotay inay safka hore kaga jiraan dadka mudan waanada iyo waxsheegga iyo arrimaha muhiimka u ah badqabka bulshadana la gaarsiiyo sida aan u rajaynayno ugu horeyna waa kuwan qodobadii lasoo gaarsiiyey macallimiinta si ay maanka ugu hayaan uguna ambaqaadaan marka ay howlahooda bulsho ay ku guda jiraan xooggana ay saaraan si ay u hagaagto jawaabtooda marka allaha xaggiisa laga xisaabinayo maadaama mas-uuliyad adag ay saaran tahay qodobka koowaad ikhwaani fillah macallimiinta laga rabo waxaa weeyaan in lagu laasimiye ardada waaweyn in ay salaada ku dukadaan masaajidda macallimiintuna si gaar ah ay ugu ilaaliyaan salaadaha duurka iyo tan casirkaba qodobka labaad walaalayaal in lagu ilaaliyo ardada libiska sharciga qodobka saddexaad ee macallimiintana sida gaarka looga rabo waxaa weyaan ikhwaani fillaah ilaalinta iyo kantaroolidda nadaafadda ardada qodobka afaraad waxaa weeyaan xifdinta adawaadka waxbarashada sida masaaxiifta iyo buugaagtaba qodobka shanaadan ku jirnaye oon insha allahu maanta ku dul akhrinayna macallimiinta ku nool degmada kamsuuma in laga ilaaliyo ardada wax walba oo caafimaadkooda wax u dhimayo sida garaacidda xaddhaafka qodobka lixaad ee macallin sida gaarka looga rabo waxaa weeyaan in aan loo ogolaan ardada haysashada iyo lahaanshada taleefanada inaan dugsiga laga mamnuuca taleefon in loo soo qaado haddaba maadaama la akhriyey awaamiirta iyo nawaahidihii ku socotay macallimiinta maamulkoodana uu soo gaarsiiyey mas-uuliyaddii ahayd gaarsiinta waxaa isweydiin mudan dhegayste sida ay barayaasha madaariista degmada kamsuuma ku soo dhoweeyeen qodobada uga yimid xagga maamulka islaamiga ee wilaayada jubbada hoose maanta alxamdulilah waxaan ku faraxsannahay bulshadii dabaqadii ugu horreysay ay la kulmeen maamulka aan nahay oonu kuwa macallimiintii maaragta degmada kamsuuma alxamdulilah aad baana maaragta ugu riyaaqnay oon maaragta wax badanna la xasuusiyey shaqadayna ah oo maaragta wax badanoo xasuusinay iyo wax badanoo naga qarsoonayba aad baan uga faa'iidaysanay marka waa alxamdulilaahi mahad weyn waaye maxaa yeele ilaahi wuxuu noo sheegay subxaana watacaala ka warramay nabiga waxaa le dadka xasuusiyo waane waanada dadka wanaag oo maaragta iimaan kale unbaa wax ku dheefsada waana soo dhoweynayna insha allahu tacaala waxaa lagu badbaadayna waa arrintaas in munkarka la reebo macruufka la isfaro allaha fadligii waxaa maadaama aan goobjoog ahaa kulamadii muhiimka ahaa fadhiyadii gaargaarka ahaa ee sharaa'ixda bulshada iyo nadawaadka oo ay sii dheer yihiin dowraadka oo aan odhan karo xamladan tan waxa ay ka duwneed dhammaan kuwii hore bulshada muslimka si guud iyo si gaar ahba waxaa lagala hadlay arrimo iyaga quseeyo dardaaranaduna waxay bilow iyo dhammaadba ay allaha fadligii ku soo biyoshubanayeen allaha taqwadii oo la xoojiyo xaqa iyo macruufkana la iska kaashado kuwaas oo aan cidna iskala weynin allaha idinkii aad buu u mahadsan yahay bashiir guud ahaan walaalaha muslimiinta ina dhegaysanayow warkii duhurnimaad kala socoteen idaacadda islaamiga alantulus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu